iminkana fiiri taswiirta koob iyo tobanaad waxaa kaloo jiray kulan kale samada ilaa waxa uu ka qaaday xoolihiisii iyo maalkiisii nebi ayuub oo dhan laakiinse nebi ayuub marna ma odhan waxa ka soo horjeeda ilaah marna qalbigiisa ma bedelin ee ilaah waa uu jeclaa haddana shayddaankii waxa uu sheegay ilaah in nebi ayuub uu ilaah ku caasiyoobi doono haddii jidhkiisa markaasi dhibaata ay ku dhacdo ilaa waxa uu oggolaaday shayddaan inuu dhibaato ama cudurro ku rido nebi ayuub jidhkiisa oo shayddaankiina waxa uu ku riday nebi ayuub jidhkiisii nabarro nabarraduna aad ayay ugu dhibaato badnaayeen nebi ayuub oo aad ayay u xanuunayeen laakiinse ma og tahay saaxiib in nebi ayuub xaaskiisii aanay sidan ku faraxsanayn iyadu oo waxay u sheegtay nebi ayuub adigu nebi ayuubow ilaah cay oo habaar markaas ayuu nebi ayuub xaaskiisii ku yidhi adigu naag yahay waxaad ku hadlaysaa waxyaalo nacasnimo ah waayo ilaah markuu waxyaalo fiicanuna sameeyo waynu soo dhoweynaa soo ma aha sidee baan ilaah u caayaynaa oo aan u dacweynaynaa oo aan u cabanaynaa markuu wax yar oo dhibaato a noo keeno nebi ayuubna weligiis erey xun afkiisa kama odhan haddana saddex saaxiibbadiis ah nebi ayuub ayaa u yimid markay arkeen nebi ayuub waxyaalaha ku dhacay aad ayay u baroorteen dharkoogii bay dildillaaciyeen oo dambas iska buuxiyeen haa taswiirtana waad ku arki karaysaa sida ay yihiin saaxiibbadii waa kuwa la fadhiya nebi ayuub saaxiibbadii waxay u maleeyeen nebi ayuub inuu dembi sameeyey oo dembigaa daraaddiis uu u dhibaatoonayo oo nebi ayuub saaxiibbadii waxay u sheegeen inuu qirto dembigiisa kadibna in nabarradu ay u bogsan doonaan markaas ayuu nebi ayuub ilaah ku yidhi ilaahow maxaa nabaradan iyo waxyaalahan xunxunay igu dhaceen anigoon waxba suubin marka adiga ay kugu dhacaan silic iyo dhibaato ma sida nebi ayuub oo kale ayaad suubisaa marmarka qaarkood ilaah silic iyo dhib buu inoo soo diraa taasna waxaa keenaa inagoo aanan ku noolayn sida ilaah raalli gelinaysa marmarka qaarkoodna malaha ilaa waxuu dhibaatooyinka noogu soo diraa inuu ogaado sida isaga aan u jecel lahay oo inoo tijaabiyo nebi ayuub wax dembiya ma samayn laakiin ilaa wuxuu dhibaatada ugu soo diray si wuu ogaado iimaankiisa iyo caabudaaddiisa nebi ayuub waxa uu kaloo tusayey ilaah shayddaanka in nebi ayuub uu jecel yahay ilaah oo aanu ku jeclin oo keliya xoolihiisa iyo wax la siiyey ee laakiin uu ku jecel yahay xataa marka uu dhibaatoonayo